Maamulka magaalada Cadakibir ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in magaalada uu ka jiro kabasho dhan weliba ah, oo ay hadda u baahan tahay adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha oo magaalada ay dadkeedu rabaan. Gudoomiye ku-xigeenka Cadakibir, Cabdikariin Maxamed Degataag ayaa sheegay in deegaanka bulshada ay u baahan yihiin iskuulada, waxbarashada iyo xarumaha caafimaadka oo bulshada loogu adeego.
deegaanku wuxuu ku jiraa horumarro ah socda Een, baahiyana way jiraan oo weli maaragtay xaaladdu sidii la rabay ma wada noqonayso maadaama magaalo burbur ka soo kabanaysa ay ahayd iyo dagaallo Een, waxaan wadnaa oo maamulka iyo bulshadu ay hadda ka shaqeeyaan oo meel qabyaha gabagabaa maraya xaruntii degmada oo dhabarkeeda ka muuqata Een, waxaa sidoo kale hadda la xarigi jara dhowaan masjidkii weynaha jaamaca ee magaalada ku yaalla oo runtii intii dagaaladu ay socdeen gacanna lagu dhisayay gacanna cadowga maaragta lagula dagaalamayay oo culummada iyo dadka deegaanka ay ka wada shaqaynayeen waxbarashada sideedii iyaduna noogu socotaa meel fiicanay maraydaa walow oo iskuulka xoogaa burbur ay soo gaareen oo maaragta uu dayactir iyo waxyaabahaas uu u baahan yahay isagana waxaan rajaynaynaa inuu maaragta hawshiisa iyo dayactirkiisa uu heli doono magaalada isbitaal hadda ma lahan m c h ra ka shaqeeya isbitaal een, ma lahan weyn oo maaragta caafimaadkiisa iyo baahiyaha daboola ma lahan waa m c h oo hooyada iyo dhallaanka waxyaabahaas sidoo kale waxaa rabaa inaan meeshan fariin baaq iyo codsi aa uga diro jaaliyadda deegaanka kasoo jeeda iyo jaaliyadda soomaaliyeed dhammaantood inay maaragta deegaankan ayaguna ay qayb ka qaataan khaasatan jaaliyadda reer cadigibir iyo aqoon-yahanada iyo ganacsatada iyo dhallinyarada muqdisho iyo daafaha dunida ku kala maqan waxaa ka codsanaynaa inay deegaankooda ilkaari ku fiiriyaan ay yimaadaan ay waxbarashada iyo caafimaadka iyo maaragta nolosha qaybaha duwan ay dadka ku wacyigeliyaan kuna baraarujiyaan qaybna ay ka qaataan ay ka wax shaqeeyaan